جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta aanu jecelnahayo ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu helno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay baahida xasan gurguurte iyo boobka uu ku hayo hantida caamka ahayd iyo midda gaarka ah ee ummadda soomaaliyeed xilli magaalada muqdishona laga dareemayo dhaqaale xumo aada u baahsan dowladda kaafirada ah ee kenya oo wajahaysa dibadbaxyo rabshado wata oo mar kale kusoo labakacleeyey xilli maalmihii ugu dambeeyey ay dibadbaxyo waaweyn gilgilayeen qaar ka mid a waddamo dhaca qaaradda afrika barnaamijka ayaan idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo dowladdiiniya u soo xirtay askarta iyo saraakiisha ciidanka xisbada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ayaad caawa inta badan barnaamijka ku dhagaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid a shil sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay xadka u dhexeeya waddamada kenya iyo uganda qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faah-faahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay baahida xasan gurguurta iyo boobka uu ku hayo hantida caamka ah iyo midda gaarka ah ee ummadda soomaaliyeed xilli magaalada muqdishona laga dareemayo dhaqaale xumo aada u baahsan waraysi uu dhowaan bixiyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayuu kaga hadlay baahida aan dhammaadka lahayn iyo boobka joogtada ah ee murtad xasan gurguurta uu ku hayo shacabka soomaaliyeed sheekha ayaa si gaar ah isdultaag ugu sameeyey dhulboobka xooggan ee xasan gurguurta uu ka wado magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo canshuurta cusub ee uu gurguurta sheegay inuu ka rabo e v c balaaska iyo guud ahaan lacagaha dhex mara taleefanada gacanta ee loo yaqaano mobile money transfer dhaqaalihii xaraaska ugala dhaqaaqay ee maxaa la yidhaahdaa maxay ahayd hantidii caamka heday ee ummaddu la heday baduusan dhaafin beri buusan dhaafin maxay ahaday dhulka hoostiisoo dhaafin dhul korkiisoo dhaafin cirowsan dhaafin wax uu daayey xasanguruurta maanta ma jiraan wixii dhan xaraash gaal cad iyo gaal madow miduusan heshiis u saxiixin oo kis yaran maxay ahaday hunguri uskaga qaadan ma jirto waxa weeye jawaan dabada ka duuran oo kusii wadaayo asaga un baa baa kusii xaraynaya bis inaan buuxsamin ayuu kusii wadaa intuu soo dhaafo waxa dhan deeqi waayeen iyo haddana wuxuu dadkii inuu marasti ilmihii dumarkii guryahay deganaayeen inuu guryaha ka dhaca haddana maalin kasta maqlaysa iclaamkaad ku shusaani ooyinta ka dhacaysa bulshadii dadkii gurigaygaa la dhacay hebelaa i dhacay waa laleeyahay waxaasoo dhan isagaa salku leh ilaa murtidiinta ka qayliyeen baarlamaanka ridada uu ka qilshay boobka uu ku hayo soo soco intaa markuu dhaafi waayo oo kasoo kasoo darayba reer aakhiraha xitaa ma dhaafin sidii kuwii dhihi jiray maxay baashi dhihi jiray xabaar fakatadii ayuu waxa weeye maxaa la yidhahdaa qubuurtii uga daba tegay oo kuwii tobnaan sana ka hor dhintay yuu marka soo qufa hadafku muxuu yahay waxaa weeye dhulkan la dhaabisa waxyaaba caqli baad layaab kale waxaa ka mid a murtiinta qaarkood hata ay caddeeyeen waxaa leeyahay deg waa loo baahday dhulkii waa loo baahday oo dan guda waa loo baahdaa leeyahay warkii dan gudugoobal xaraashaaye xaraashaa lagu wadaa dhinacaa la wadaa kan baahida loo qaba maxay tahay qabriga in laga soo baxsho kiyaa la sii xaraashaa oo waxa weeye dhulkii caadaha oo dadka yaa la xaraashaa la wadaa oo ganacsan laga sii gadaa kana waa loo baahdaa leeyahay qabriga ku jira waa loo baahda yani caqli shaqaynaya maaha waxa weeye marka meel u dhaafay ma jirto waxaa ka sii daran hadda wuxuu u soo jeestay gabadha maskiinta ee caanaha gadaysa ee labadaa senti saddexdaa senti loo tuuraayo inuu dhaho saddexdaan senti labadaan senti jawaankii qaarha looga soo shubo oo waxa weeye mobeelkan waxaa ku jira yaa lacaga laga rabaa halkii doolar waxaasaa laga rabaa ninkii miskiinkaa xamaaliga ahayd marka markuu islaanta u tago oo yidhahda galaas caana eegad oo inta laba senti soo tuur labadaa sentiyuu rabaa inuu dhurwada kasii goosto yani baahida ninkan ku dhigan baahida haysa iyo waxa weeye fakriga haaya yay daliil u tahay marka lakin waxaan rabnaa inaan u sheegno nimanka sharikaadka ah ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqa leh waxaan lena horta ilahi ka cabsada allihii khaaliqa id abuuray ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa waxaa weeye adduunyada keliyaysan idiin muuqan aakhiraa jirta waa la isxisaabina waa og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah ee aad u sheegteen xoolahooda ina u haynaysaan oo ammaanada idinkugu dhiibtay xoolahooda u haayo cadowga soo bahaystay ee yuhuud iyo nasaaro leh dabadhilifka u ah xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdisanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxaysa haddee hadda ma idiin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin addunkana wa la kula xisaabtama waxaan leenahay marka ilahay uga baqa subxaana wa tacaala oo dadka hantidooda u ammaan geliya ridana waxay uga goynina yaan hunguri xun idin qaadin oo shita la yidhaha waxbaa la ydinka siina yaan hunguri idin qaadin intiina idinku filan imaansada annaga haddaan mujaahidiinta xarka shaawan mujaahidiinna waxay ballan qaadayaan intay tabartooda intay awoodi karaan intaba dad kawax ka dambeeyaan dadka muslimiinta ah in waxa weye naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda loo ilaaliyo cid kastoo kusoo duulaysana waxa weeye laga qabto laga celiyo yaan ballan qaadayn insha allahu tacaala ummadduna inay saa ula socoto waxooda ay ilaashato suurtagal maahan in dadka masaakiinta ee waxa weeye iyagaba noloshooda qaqli ku jirto in maanta la yidhahdo telefonkooda la dhex gala waa la dhaca suurtagal ma ahan
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka dowladda kaafiradda ah ee kenya ayaa toddobaadkan wajahday dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata kuwaas oo mar kale kusoo labakacleeyay islamarkaana shacabka kenya oo caraysan ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimada ah ee nairobi xilli maalmihii ugu dambeeyey ee dibadbaxyo waaweyn ka dhaceen qaar ka mid ah wadamada dhaca qaaradda afrika kuwaas oo looga cabanayay xukuumadaha wadamadaasi ka jira islamarkaana lagu dalbanayay inay dhacaan haddaba xubinteenii hadalhaynta toddobaadka waxaa dibadbaxyada kenya inoogu haya ilyas cabdulaahi walaalkeed baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaaad ku soo dhowaataan hadalhaynta toddobaadka waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan saacadihiisii ugu dambeeyey baraha kala duwan ee internet-ka gaar ahaan warbaahinta kasoo baxda geeska afrika ay si aad ah u faaqidaysay rabshado xoogan oo mar kale kasoo cusboonaaday gudaha dalka kenya waxaa wadooyinka waaweyn ee caasimada waddankaas mar kale cabdiwahaab lagu arkayaa tobaniyo dad ah oo sita boorar kala duwan oo ay ku hardhan yihiin eraye ay ku mucaaradayaan xukuumadda waddankaasi sida aan la socno labadii isbuuc ee lasoo dhaafay xaaladda kenya waxay u yara muuqatay mid ka yara degan sidii hore walow markii aad booqato barta ex ay mararka qaar kaa soo horbaxayeen hashtaagyo ay kenyaanku sameeyeen oo ay ku mucaaradayaan xukuumadda william ruuto cabdiwahaab caradii shacabka ayaa weli halkeedii ah xitaa haddii ay xukuumaddu ka tanaasushay hindise sharciyeedkii cusbaa ee markii hore sababta u ahaa soo askumidda dibadbaxyadan ballaaran markii aad si guud u fiiriso qaaradda afrika gaar ahaan barigeeda iyo galbeedkeeda waxaa kuu muuqanaya xaaladaha adag ee ay wajahayaan xukuumadaha ka arrimiya waddamada nairobi kambala iyo nigeria kuwaas oo ay dhammaantood ku wada kaceen shacabkii kadib markii ay la yimaadeen hindisooyin cusub waddankuna ay xargagoosad ku noqdeen ajaanibta afka u dhigtay ganacsiyadii yaryaraa ee ay nolol maalmeedkoodii ka raadsan jireen bulshada waddanka halka dhanka kale uu cirka isku shareeray qiimaha maciishadda ganacsataduna ay wajahayaan canshuur xaddhaaf ah intaas ayaan dhegaystayaal uga bixinaa xubintii hadalhaynta toddobaadka iminkana aan dib ugu laabana qeybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa toddobaadkan dowlad diiniya usoo xirtay askarta iyo saraakiisha ciidanka xisbada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa dowro saddex bilood socotay looguna magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad binu jabal loogu soo xiray ciidanka xisbada ee wilaayadaasi dowradan ayay ciidanka xisbada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan ku qaateen culuum kala duwan sida xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka axaadiista nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam caqiidada fiqiga luuqadda carabiga iyo naxwaheeda luuqadda soomaaliga iyo xisaabta ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda kelimad soo dhoweyn ah oo luuqadda carabiga ku baxaysa ka jeediyey mid ka mid ah ciidankii xisbada ee dowlada loo soo xiray alxamdu lilaah alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alkabiir almutacaal dulmulki walkamaali alaamiri bikulli khayr wannaahi can kulli shar uma asalaatu wassalaamu calaa sayidi alabhaar wamuqadami alakhyaar annabiyi almukhtaar safwat alabraar والهادي البشير النذير وعلى آله وصحابته الأخيار الغر الميامين الكرام الأبرار أما بعد إخوتي الأعزاء يا من أودع حبهم في الضمير أيها الضيوف الكرام ويا كل من شاهد واستمع حفلة اختتام الدورة معاذ بن جبل للحزبة في ولاية هيران الإسلامية نرحبكم بأيد مفتوحة وقلوب منشرحة ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام بحفلة اختتام الدورة معاذ بن جبل للحزبة لولاية هيران الإسلامية ونحييكم بتحية معمورة بالحب ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نحمد الله تعالى على ما من علينا في هذه الدورة المباركة التي استفدنا منها ضررا من العلوم الشرعية وحللا من التربية الإسلامية وعشنا فيها حياة علمية متمتعين بحفظ أجزاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متذوقين بما يؤدي إلى فهمهما إلى فهمهما من التفسير والتجويد والسيرة وعلم المصطلح والنحو والفقه وقواعده والحديث وعلومه وجودة الكتابة وعلوما أخرى من الرياضيات ولغة الصومال فحصلنا خلال ثلاثة أشهر علوما جمع وحفظنا متونا مفيدا حتى تفتحت لنا الدورة أبواب العلوم بمصراعيها فعكفنا فيها على حياض العلم باذلين كل الجهد لنيل المرام وحصول المراد بين عشية وضحاها ونشكر بعد الله كل الشكر مدير الدورة وسائر أساتذتها ونقول لهم أيها الأساتذة الفضلاء جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ووقاكم من كل شر وضير ونحن نوصي أمتنا المسلمة بوصايا جليلة الأولى بالتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وترك ما يخالفهما الثانية إحياء روح الاجتماع فيها ونبذ الفرقة والاختلاف الثالثة السمع والطاعة لولاة أمورنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ومن هنا نرسل التهنئة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الحزبة في الولايات الإسلامية أيها الكماة الأبطال ويا من شفيتم صدور إخوانكم باحتسابكم في الأعمال الصالحات والمكروهات والبدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حزبته وإنه لحسن الحزبة في الأمر أي حسن التدبير والنظر فيه ووالله إنا لنراه من العمل الصالح الكبير النفع فتقبل الله منكم أيها الأبطال وأبشروا إن شاء الله بموعود الله تعالى بالأجر الجزيل والثواب العظيم فاستعينوا بالله واصبروا وأصدقوا الله تعالى وأخلصوا له العمل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويا من امتثلتم أمر رسولكم فهنيئا لكم وبارك الله فيكم وكثر الله فينا أمثالكم فواصلوا جهادكم المبرور واصبروا على الرباط والثغور فاعلموا أنكم أمل هذه الأمة في إصلاح مجتمعها ومددها الذي غاب عن واقع الناس منذ فترة طويلة فاعلم أخي الغالي إنه إذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر وهذا نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين للقادر للقادر الذي لم يقم به غيره وأما قوات التحالف الصليبي في أرضنا وأعوانهم من المرتدين فنقول لهم لن تلين قناة منا لهجومكم ولن نتراجع عن مبادئنا مهما أثرتم أو قتلتم أو غصفتم أو شردتم أو خدعتم فالحرب بيننا وبينكم قائمة والقتال مستمر والنزال منا وعندنا رجال يحبون الشهادة كما تحبون حياة الذل وما عملية فندق بيجفي عنكم ببعيد بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين لنا أسد وللكفر ذئب تعالوا وانظروا متجندلين هبوا يا إخوتي لنصرة دينكم واضربوا عزتكم بمجالدة الأعداء ومقارعة الكفار وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه إمام أحمد العين تبكي من مصابك أمتي فإلى متى يا أمتي ننعاك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay mudiirkii dowladda mucaad binu jabal ee ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee hiiraan isagoo faahfaahin ka bixiyey marxaladii ay dowladdu soo martay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله تبارك وتعالى أيان أم حدلينينا اللهن ونعميس نعموينك سفره بذن أيوين نعمة الإسلام والإيمان الله تبارك وتعالى وحن أهم هدلينينا نسي أمن يعافمات allah subxaanahu wa tacaalaa waxaan ugu maxdinaynaa na soo gaarsiiyey dowradii noo socotay muddadii ma arday saddexda bilood na soo gaarsiiyey ikhtitaamkeeda iyo xafladeeda allah tabaaraka wa tacaala ayaan ugu maxdinaynaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaan u mahad celinaynaa duruusta iyo ma arday cilmiga socday dadkii kasoo fikiray oo juhdi geliyey naf i maal bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waan u mahad celinaynaa waxaan kada u mahad celinaynaa culmadii dowrada bixinaysay bacda xamdulilahi tabaaraka wa tacaala waan u mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa ardaydii muddada intaas la eg ku sabartay ma arday un dowradii ayagana waan u mahadsan yihiin jazaahum allahu khayraa bacda xamdulilahi tabaaraka wa tacaala dowrada magaceeda sida walaalaha hole u sheegana mucaad ibnu jabal lilxisba ilhiiraani muddadeeda waxay ahayd waa saddex bilood waxay bilaabatay bishii dulqacda ayay bilaabatay awilkeeda waxayna maanta ay tahay ma arday safar intaas ayaa muddadeeda ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxuu naga ilaaliyey waxa fataro ah mase kala go' ah mase duruus baaqata mase dhan walba ah ilaahay tabaaraka wa tacala ayaan ku mahadinaynaa dowladda muddada socotay waa intaas qooni fillaah kataabada mase duruusta dowladaas muddada intaas leeg lagu qaatay waa toban iyo laba dersi uu kow ka yahay qur-aanka kariimka maca tafsiiri درسك لباد وهو أحاديث عمدة الأحكام درسك أفراد وهو السيرة النبوية روضة الأنوار درسك شناد وهو أبي شجاع حق فقه حق عقيدة وها لغاتي سلم الأصول ورقة كرة كيف ذين دمانتيس درسك تدباد وهو أها تحفة الأطفال وأسينا كرة لغة حفظيي وكتابك سديدات وهو أها قواعد الفقه لناصر السعدي أسينا كرة لغة حفظيي رقة ولالها كتابك سقالد وهو أها البيقونية وأسينا كرة لغة حفظيي كتابك تدبناد وهو أها جرومية حق النحوذة كتابك توني كواد درسك وهو الرياضات والصومالية oo xagga xisaabtii iyo soomaaligii in maarday laga dhismo iyadana maarday ku jirtay waxaa ugu dambeeyay riyaadatu lisaan oo isagana maarday kitaab la yidhaahda walaalaha ragga way qaateen waana xifdiyeen duruusta cadad ahaan waa toban iyo labo oo meesha ka baxday ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu mahadinaynaa uma culmadii juhdiga iyo maarday oo dadaalka gelisay arrin jazaahum allahu khayran mar labaad dowladii warbixinteedii iyo xaaladeedii meeshaas ayaan ugu gudbayaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad dardaaran ah oo ku socda ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka jeediyey sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين naga dhigay noo soo kulmiyey gabagabada iyo ikhtitaamka dowladii soo socotay muddada saddexda bilood ee loo qabtay maktabka xisbada guud ahaan walaayada hiiraan degmooyinkooda guud walaalihii ka wada faa'iidaystay iyo juhdiga lagu bixiyey leanna xisbadu waa hay-adda ugu weyn alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar maamulkan islaamiga ilaahay noo baaqi yeelay allana noo baaqi yeelee ilaahay baan warsanaynaahee tamkiinka marka ilaahay dhul uu dad makaniyo shaqada iyo hawsha iyaga u taalla qabashadooda ummaddan ay u khidmeeyaan howl adag bay ummadda u hayaan xisbadu saas darteeda nebi maxamed baa xisbeeyey calayhi salaatu wasalaam saa ogtihiin suuqa magaalada madiine ka xisbeeyey ninkii galeyda hoos biyaha kaga jirta ee uu gacanta geliye suubano wuxuu ku yidhi maxaa kor usoo marsii weysay roob baa samada uga soo daayay buu ku cudur daartay saxaabiga nebigu wuxuu yidhi man qashaana falaysa minna qofkana khiyaano naga mid maaha in dadka muslimiinta ah loo adeego loona khidmeeyo shaqada guud ay hadda xisbadu hayaan wey khaasatan lagala dagaalamo waxyaabaha xaaraanta ah saxaabiga hadda loogu magac daray mucaad ibnu jabal nebigu wuxuu ku tilmaamay saxaabigaas isaga ah inuu ahaa axad ka yaqaana ummaddan marka laga hadlo alxalaalu walxaaraam inuu ahaa saxaabiga jiliilka ah xisbaduna guud ahaan waxay maanta u taagan yihiin wixii xaaraan ahaa inay ummadda ka reebaan wixii xalaal ahaana ummadda in loo fasaxo oo waxyaabaha dhaco oo kale lagala dagaalamo oo dheedkoodii lagu xisaabtamo waa shaqada guud hadda walaayaadka ka socda weeye si ummadda caafimaadkooda looga fikiro waxyaabaha qasqaska keenahaya ama khiyaanada iyo khishka keenahaya ee nebigu waa saxaabigii uu ka reebay in markaa ummadda laga reebo caanaha waxa lagu darahayo beegga oo la khiyaanahayo waxaasoo dhan waa shaqada hadda xisbadu ay guud ahaan u taagan tahay wey cilmi ahaanna hadda way u barteen ilaahay fadligii iyo manigii weeye waxaad barateen tadbiiqinteediina waa laydinka rabaa nabiyullaahi shaceeb markuu ilaahay ka hadlayay qur-aanku waxaa la yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu ma doonayo inaan idiin daba mareeyo waxaan hadda idinka idinka reebahayo marka xisbadu waxay reebahayaan dad lagu daydo oo culimo ah oo u taagan alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar oo mar haddii ilaahay dhulkiina makaniyey oo amni iyo ammaan ilaahayna siiyey oo walaayaadka islaamiga guud ahaan raayadu ay ka babanayso oo sharciga ilaahay la hirgelinayo ragga maanta dadka la tacaamulahayo atacaamul maca annaas waa ragga xisbada ah ilaahay idin barakeeyo in cilmigii la kororsado oo muddo saddex bilooda la xareysnaado oo laga faa'iidaysto ilaa iyo kow iyo toban dersi oo hadda uu mudiirku meesha ka akhriyad waad maqlayseen faa'iido badan baa ku jirto si qofka u kobco xagga cilmiga iyo sharciga ummaddana ugu tadbiiqiyo ummaddana ugu dhimriyo lianna nebi maxamed naxariis buu ahaa calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ummadda in loo dhimriyo ee nagala rabo ummaddana loo naxariisto ummaddana khayrka iyo wanaagga la jeclaysiiyo wanaaggana lagala shaqeeyo waana bulshada in la hormariyo dadka muslimiinta ah beddelka meesha ay riddadu ummadda tumahayaan budna ku garaacahayaan sinfaanka ay nebigu uu sheegay ahlunaarka ka mid a waa mid wato sida seenta lo-da oo kale bud ah buu sitaa culimmadu waxay ku fasireen nimanka riddada ah booliiska horboodahaya ee dadka iska budaynahaya iska garaacahaya waa laba sinfi oo ahlunaarka ka mid iyo naago kaasiyaad oo caadiyaad oo qaaqaawan dadkana fidnaynahaya ilaahay fadligii walaayaadka islaamiga maanta gabdhihii muslimaadka iyo muxajabaadkahay baa jooga oo cilmigii sharciga ahay raacanahaya oo baranahaya ilaahay fadligii wey taa allan uga mahdinayna nimcadaas qaaliga ah meelaha riddada cagsigeeda hablo qaawan oo dadka ay ku fidnoobahayaan baa meelahaa jooga riddada meesha xisbadu ee la rabo ummadda inay cibaadada ugu yeeraan khayrkoo dhan faraan wixii xalaala ay faraan awaamirta ilaahay xaggiisa ka timid ee ummadda ay faraan wixii nawaahiye alle xaggiisii laga reebee laga nahiye la reebo awaamirta ka soo baxaysa maamulka islaamiga qiyaadadeeda iyo hoggaankeedana ummadda lagu tanfiidiyo oo la fuliyo wixii xaaraane ummadda laga reebahaya iyadoo sharciga ilaahay loo marahayo ileen inama taacatu bilmacruuf weeye sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa laysku adeecahayo ee hoggaanka noogu sarreeyo ee amiirkeyna abu cubayda ilaahay ha noo xafidee ilaa ragga ugu hooseeyo waxa weeye macruuf ha laysku adeecahayaa lianna ilahay dad muslimiina buu naga yeelay maantana waxaan haynaa tadbiiqu shareeca dadkii tanfiidin lahaa oo ummadda ka dhex shaqaynahayay dhimrin badan iyo dulqaad badan baa laydinka rabaa raggiina xisbada ah wasala allah wasalam calaa nebina moxamed ugu dam gabagabadii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoon cali abu caaisha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهسن الله ميشان اسبوك أنك كيني إنه كشقينينا معروف maaragtay munkarkana iska nahyinayna waxaan leeyahay kolley raggu si fiican ayuu u hadlay waayo kulligeenba isku ahdaaf ayaa nahay haddaan culummo nahay haddaan nuqubo nahay haddaan maaragtay nooc walba oo meeshaan yimid haddaan nahay kolley isku mowduuc ayaannu ka hadlaynaa waxaan leeyahay xisbo xisbo waa al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar xisbo mas-uuliyad adag ayaa saaran xisbo waa tiirkii jihaadka maanta runtii dadka imaanaya oo magaalooyinka imaanaya oo soo dacwoonaya ee kasoo hoos baxay ama u soo dacwo tegay shareecada islaamka kana yimid magaalooyinka waaweyn oo ay riddadu haysato waxaa la rabaa wax ay ka sheekeeyaan oo aan ku kala bedelannahay annagee nimankaas ayagaa waxaa la rabaa in ay ka arkaan meeshaan waxaana arrintaas u xil saaran xisbada ayaa u xil saaran waayo xisbada waxaan ognahay dadka ay la mucaamilayaan waxaa ku jira dad xoogaa maaragtay iska caajisan dad iska joholo ahaa ku jira maaragtay si walba oo uu qofku yahay dabeecad kasta oo uu leeyahay waxaa la rabaa in loo dhimriyo loo dulqaato loo rifqiyo maaragtay la yidhaahayo walaal maxaa daran maxaan kuu qabtaa silsidega xataa kuwa maxaabiista ah xabsiga ku jira ayagoo dunuubtay galeen u xiran darteed ayaa waxaanala ka rabaa inaan u naxariisanno marka insha allahu tacaala kolley raggu waa hadleen isku mawduucaana lagala hadlay xisbooy yaanay xujo nugu noqonin aayadda qur-aanka ee suuratulbaqara ku jirta ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum yaanay xujo nugu noqonine insha allah waxaan isu dardaarmaynaa alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waxaa kale oo jira waa taqaanaan maanta waxa laydin baray waa wax aad u fii qiimo badan gebigiin ducaad ayaa tihiin wallaahi alcadiim ducaad la yaab lahaa tihiin maanta nin farxad ayayna maanta igu abuurtay nuguna wada abuurtay kulligeenba nin kasta waa ku farxay annagoo ducaadaasaha marka bulshadiina laku dhex daray waxaa la rabaa marka waxyaabaha aan maanta barannay oo aad barateen in aad bulshadii la dhex gashaan insha allahu tacaala waxaan idiin rajaynayaa khayr fara badan insha allahu maalmaha ama isbuucyada soo socdane ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in magaalooyinka waaweyn fatuuxaad uu ka dhaco waa ifafaalaha hadda noo muuqda insha allahu tacaala waayo gaalo waa xaydxaydanaysaa waa cararaysaa kibir iyo baqbaq ayay meesha ku soo gashay haddane waa kala cararaysaa ayaga iyo riddadii u yeerataa xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala tafaruq uu dhex geliye oonba isku fiicnayn wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu lilah ilaahay baan u mahad celinaynaa ilaahaygii naga dhigay dad muslimiin ah na siiyey nicimkan iyo barwaaqadan ee nagu oggoladaystay amnigiisa ayaan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan halkan ugu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan raggan maanta horteenna fadhiya ee maktabka xisbada waxaan leenahay jasaakum allahu khayran shaqadii laydinka rabay iyo waxuu ilaahay idiin doortay waa qabateen annaga meeshaan waxaan ku leenahay keliya ah waa kelmad dardaaran ah raggaa culummada ah ee maantana hor fadhiya ee saddexda bilood wax baranayay ilaahay dartiisna wax u baranayay dadkan muslimiinta ah inay maamulaan ee xumaanta ay ka reebaan ee wanaagga ay faraan saddex bilood ujulib xiraay waxaan leenahay shaqadiinna dadweynahaas muslimiinta ah ayay ku dhex jirtaa waxa dadka aad amraysaanne waa al amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar dadka in xumaanta laga reebo wanaaggana la faro wixii dadka kala saari lahaay ummadaasna toosin lahaay waa adinka haddii ay tahay daawadii oo iska dhacday raashiinkii oo iska dhacay sun qaldan ooba iska dhacday oo wakhtigeeda kisbaayir wakhti xilli hore u noqday oo dadkii lagu duraayo ama xoolihii lagu duraayo shaqo badan ayaa idin sugayso daraagaskii waxaas marka wixii kala saari lahaay ummaddana u khidmayn lahaay oo dhexgali lahaay ayadoon dadkii laga caraysiinaynin ayadoon si xun aan loola tacaamulaynin ayadoo dadkii la soo dhowaynaayo ayadoo micnaha kelmada jiljinacsan ee aad u wanaag badan lagula hadlaaya haddina waxaas in laga qaado muhiimadda insha allahu tacaala intaas waaye annaga maanta waad ogtihiin cadow fara badan aan ishaynaa waxa laysku haystana maanta waa dad dadkana micnaha waxay u baahan yihiin soo dhoweyn soo jiidasho ilaalin u khayr miirid intaasay u baahan yihiin cilmigeedana waa qaadateen waana xambaarteen ilaahay ha idiin waafajiyo kuwa dadka kula tacaamula ee kula dhaqmana ilaahay ha idinka dhigo waxaan warkayga kusoo gabagabaysanaa marka ugu horraysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado marka labaadna cadaaladda lagu dadaalo ummadaasna loo khayr miiro dadkana noola ilaaliyo lasoo dhoweeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid ka la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد